bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu fiidnimo khamiise u jimcaanaha galaasa taariikhdan iyo ka eedanta tumi ilita bili lamaad sanadka lamaada kun tumi i todobaada warkii oo kooban kulankii golo wasiire ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geefa xilkii isahaayl kuuqaadii wasiirkii hore ee arrimo diintii iyo awqaafta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku dhawaad dad deeraw afartun qof oo badan owlaadyaa cudurka surumbiyoodka maybaanka dhimadeenna deegaanka daynuuna ay u hoskooya gobolka baay xildhibaan farool iyo maybaanka baaqay dowlado caalamka iyo weliba siyaasiyiinta soomaaliyeed imiyoonka galan geliina sumaayowka ra-iisul wasaaraga cusub oo usa magacaabo doona maxamed cabdilaahi farmaajo iskoolka alqalam iyo geefi idoolay deeraasa boqol maybaandhiidiyana deeq inista jarta dhar iyo weliba raashiin maamulka gobolka banaadir yaa ku hadali dadkaha ku bogtaali gobole dalka soomaaliya ee adeeri magaalada muqdisho howlgallanka magadagar howlgallanka magadari guuli farmaajo iyo maybadha ku suubiyay degmada bardaale i deegaano hooskooyow madawiinaaga cusub ee soomaaliya iyo geeka maybas rasme in la wareegay xafiiska madaxtooyada villa soomaaliya ee wadanka soomaaliya madaxweyne farmaajo oo khadka teleefoonka kala hadali boqorka sacuudi arabiya dowladii ingiriiska iyo mayba abaabulo haytay shirlunku hadalow abaaro ku jara dalka soomaaliya akhbaaraadka caalamka uu nimaadan warkaanika dheegaasaana mayba ku mid ah donald trump oo si degan handhawaayay benjamin netanyahu iyo weliba baaritaankii lakasuubiyaay miidkii kim jong nam oo siini laha gabagabaay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
dhugunsidayaal intaas may bahaayeen qodobadii warkaana ownimaadu unkari roonaay haddana ha ka dhowaado usugi oo fidsan kulankii golo wasiire ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka maybaa xilkii laku qaaday wasiirkii hore ee arrimo diintii oo qaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warkuuna may baniin haye waryaagaana faysal dhaayo xuseen
kulanka golo wasiire dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo sigeeka shir gudoomiyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo sheegeedin waa in isu kulankaha ay koliskashaandhe ay golo wasiire dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa in hirkala ku qaaday wasiirka diintiya awqaafta maamulka koonfur galbeed ahmed maxamed bare waa in saas oo kale lankama hadlay kulanka ciidamada booliiska gaarka koonfur galbeed iyo heedo iyo guddiga gurmadka abaaro heer federaala waa in markii kulankaa dhammaaday warfideenka la hadlay kusumaga wasiirka warfaafinta waana ay wasiirka beray waraabka maxamed xasan fiqi muddo dheer ayuu socday waxaana looga hadlay dhowr qodob oo kala duwan qodobada looga hadlay waxaa ugu muhiimsan qodobbadaa halkaa ka soo sheegi doono midda koowaad falanqayn badanaa waxaa laga sameeyey maaragtay waxaa xilka qaadis lagu sameeyey wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta axmed maxamed barre oo loo yaqaano maclin barre oo ahaa wasiirkii awqaafta iyo diinta oo muddo hadda laga joogo bil ah isaga kaga dhawaaqay tiiviyada inuusan wasiir ahayn sidaa darteed maadaama uu hore u sheegay inuusan wasiir ahayn sharcigana uu qabo ninka ka tirsan golaha wasiirada xilka wuxuu ku weyn karaa qoraal af ah iyo qoraal isagoo keena isagoo idaacadaha warsiya iyadoo qodobbadaas la cuskanayo ayaa laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay lix iyo tobankii febraayo laba kun toddoba-iyo tobanka ee wasiirka waqaaftay arrimaha diinta waxaa golaha wasiiradu ay go'aansadeen inuu xilkii uu u hayay maamulka koonfur galbeed ee wasaaradda laga qaado labo qodobka labaadoo laga hadlay waxay ka waxaa wuxuu ahaa ammaanka ciidanka ammaanka inay adkeeyaan nabadgelyada dhulalka ay ka arrimiyaan maamulka koonfur galbeed iyada oo si gaar ah diiradda loo saaray ee gobollada shabeellaha hoose ee bakool iyo baay saddexda gobolba si siman in loogu soo jeesto sidii looga hortegi lahaa nimanka nabaddiidka ah ciidamadaasi halkaas mahadcelin ayaa looga jeediyey ciidamada amisom kuwa s n a ciidamada booliska gaarka ah iyo kuwa nabad sugidda ciidanka gaarkaa booliska iyo ciidanka booliska federaalka soomaaliyeed intuba waxaa aada loogu mahadceliyey golaha wasiire ugu mahadceliyeen muddadii doorashooyinka ay socdeen kaalintii fiicneed ee ay ka qaateen sugidda amniga goobaha shaqada ay ka socotay iyo guud ahaan magaalo madaxda kumeel gaarka ah waynu sahay kulanka koo inta badan diiradda laga saaray ammaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wayna madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan uu saraakiil qeebo shilduwan usa ka amaray inti si degdeg ay u furan waddooyinkii go'doomeen al-shabaab
ku dhowaad daddeeraw afartameeye waana anbadan owlaad yamay baa cudurka shurunbiyoodka inka amoodeena deegaano ku tirsan daynuunayo oo hoosgooyaasha gobolka baay faafaahinta warkuu mar kale may baniin fiiriyi doonay waryaagaana faysal dhaayo xuseen
wasiirka hubka dhegeysta dhagaancelinta tobabarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen asanaaley ayaa ciidamada booliiska deegaanka dayno ee hoosgoos magaalada baydhabo runtu gobolka baya weliba ku jira udurka shimbiyoodka waa in meelaasilaha ku sheega entida afartameen ka dhiman deegaankaasi udurka shimbiyoodka meelaasoyon ka dhiman dadwin iyo owlaadaadiyon dhexayta shan sano jara gudoomiyaha deegaanka daynone zakariya aliyar iyo weliba usu ku hadlay dhibaatada udurka shimbiyoodka sakahaa dadka deegaankaasi waa inuu is-alay dadbado geeriyooyalaadi tira lixdameeye iyo jarta oo haddana oo hoosadumeeyihi wadanba ilaa hadda gaar hadda meelodan qaaday oo xamar jiraan jiraa gaar baydhabo laxagriyo jiraa gaar meelokalan qaaday tiikanka dambowti qof oo ka dhamatay meelahaw deegaanka meel hooskoodas oo kulo horon lehaw oo baadeen cadana marka dhamatay hataa walo meel waaye biyowiil ka dhigan lahay qorantii ku dirno daynone oo fuutooyinkii walagarno oo kene oo xabajarniga meelkamabaye buda mashaa ilaa hataa inti umeeqarno menduwangarno nahaayna waa kontan isiyeed ilaa iyo dhexdoonti ada kontan isiyeed ahayna laakiin tiro lixdameeyada lama oo kasa laagdari mata lixdana ara korna in badanaas maanaa tuulada meerteende oo mciyad yaroo meelahona kusoo bilay dagoodii soo ilaa hata bukaanadii oo ila doona jiraan saas oo kale guddoomiyaha oo hadlad jeegwadii weliba uus oseendo ee dowladda dhexe iyo dowlad goboodka koonfur galbeed soomaaliya intii ilgaaray oo ka filayan dadka deegaanka daynunay intii oo daawo suu macnaha biyowasay sida deelkaro iyo wasaaradaas oo biyaha iyo macnaha biyaa intaa aqoonsadaan wasiinka caafimaadka inta badan si daynunay ilgoone hanaysiiri ili oo dhaan hanaysiiri noqoto ilkaa goone hanaysiiri oo dadkaana haneenka gurmada diinka kale daahida dalabkii deegaanka oo dad roogii dilroogda dhaqan codsadanayo intisada oo inshaga uuna uruurahayna deegaanka intanayna fiiriyaan oo daaquladanayna suufiyaan inshagaada oo deegaanka hangurmadan deegaanka baadeed dadkii oo deegaanka qabaday intaynleeda rogaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ee wayba ku jira abaaro waa inay bulshada dabarjar hogganka hayo udalka shimbeedka kaasoo dad badayan dhimadeen haanakan iyo kala ildaranyin walow deegaanada qaarna iyo in haana jidad iyo hiranyin
xildhibaan faroole yamay baanka baaqay beelo caalamkii iyo weliba siyaasiyiintii iniyo galnyaan la galna ra-iisul wasaaradii usuluku sugaa inuus ha magacaaba madaxweynigii hata talada dalki la wareegay ee maxamed cabdilaahi farmaajo waatuu shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan oo ninfiirida faahfaahinta warkuun
xildhibaan cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faruul oo oreedan ka nagaday magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka puntland iyo madaxda madaarlaanka baaqeen tiyonka mashquulna madaxweynaha cusub ee landoradi soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xildhibaan cabdiraxmaan sheekh maxamed iyo weybawse madaxda madaarlaanka weere inti fursad madaxweynaha soomaalilase suusaha ka xulada ra-iisul wasaare sheeya cabdiraxmaan sheekh maxamed iyo tilmaamay antiusan kanagada doona garoobe ilaa ma laku magacaabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waana laha kuxulow golo wasiirada ee xukuumadda intii hore inay ku filan ceeb nimankiina madasha ah gobollada ka yimi iyo wixii la socday ammaan hayna ka helo ninkaa la doortay oo shacbiyadda ku helay ha fakero ra-iisul wasiirihiisa ha doorto golihiisa xukuumadda ha dhisto yaan la faragelin anigu laftigay waxaan uga soo kacay intaas dad culays igu haya dartood inayan ii isticmaalin inaan idhaahdo hebel iskaa ka dhig hebel ka dhig hebel ka dhig inaan aan halka joogo intay doorashadu dhacayso la xulana xulanaayo ra-iisul wasaaraha xukuumaddana la dhisaayo waxay u fiican tahay dadka dalkiisa iyo mustaqbalkiisa wayba uusan taasadilshay ka daray dowladda dhexe soomaalian tiyanka filinaan dhaqaalaha ku-xoroodo keliya dekada muqdisho saa darteena lambahanye inti madawynaga laga farageli ee duusaa magaca u doona waana lafadow inti usa lakooya ee duusaa xuludee cabdiraxmaan sheekh maxamed maxmuud farool iyo madaxda maamul goboleedid wayba uusan kabaaqayntiyo aan adeegan bulshadii oo abaarto saamaytay waan usa sheegaynti oon ka mashquulna shaqada madawyne farmaajo
waxa aynu haysannahay ma badna badankeennu waa burburay abaaraha ka dhacay dhaqaalihiisu waa yaryahay dowladda dhexe dekadda xamar kuma fillaan karto waxa ka soo baxa laas wax ku jira in lagu diriro oo aniga iga dhig aniga iga dhig aniga iga dhig hebel ka dhig hebel ka dhig oo dadka wakhtiga ku lumiyo lama rabo waa in la imaansadaa waxa uu la yimaado nimanka maamul goboleedyada joogaay maaha puntland keliya kuwa meelaha kale jooga iyaguna ha ku fillaadeen degaamadooda ha nabadeeyeen dadkooda abaartu hayse ha u gargaareen maamuladooda silicsan ha u shaqeeyeen
idoolay deerayaan boqol qof yamayba geeka lanqiibiyey deeq raashime oyo deersin iskoolka alqalam oo ku tirsan iskoolaadka tiyaalan magaalada baydhabo faahfaahinta warkuna may banin haye waryaagana xasan cali daawuud xasan sheelare
iskuulka alqalam oo ku mid ah iskuullada kayaalaan magaalada baydhabo iyo maybadeeqaniiska jarta bur bariis sokor iyo dhar usahan qaybiyey qoysas tiradiyo dayraasa boqol qoys oo laha ku xuli kaamamka kayaalaan duleedka magaalada baydhabo maxamed aadan cabdi maybwaa guddoomiyaha guddiga samafalka iskuulka alqalam mayban usuku warbiyey xiligayo bilaaban howlaan iyo xiligayo jooji doonaan bili january labaatan iyo siyeedka she iyo mayba la aasaasay gurmud guddi gurmudow dadku walaaladaasi ha barakaci waana si degdeg e baahadaasay bifataqullah ma statactum si degdeg e intay tabartiyo in gurmuda guddiga mayba socotay howlasay lama asbuuc iyo si dardar e ku socotay ardada iskoolka arday walba la eray hal doolar sheeno lan kasta ardada qaar ha ajiibeen fasalo qaar baasalo ku heli oo hal doolar hal doolar unika salog sheena qaarna markiyob wal maxaasan lanka shan kun dhiibi lanka saddex kun dhiibi lanka toban kun dhiibi lanba ardada si walaahaan lan aruuriyaa ma intaasan sii dheereeyay ardada on laku buraarjay oo guddiga macalmaamulka iskoolka alqalam ee magaalada baydhabo iyo macalimiinta kullimayba ardada ka buraarjeena inti dhar oo xaafadayaalo iyo isticmaalahayna mise dhar xaafadayaala oo ardadaasi iyo sadaqaysado koraan macalmaamulka macalada kulli wada sadaqayso kor inti la haruuriya alxamdulilah arrintaasayna jawaafayla ardada kubiyeen oo walaaloosha waxaa barag kacay tuulooyinkaas magaalada banaash ha ku wada kaxay intirogayamaba bilaawen marka intii aruuriyaan dhar iyo lacag lacagti laha aruuri yamayba iskoolka guddigii oo aan oo guddig oo ku kooban afar qof iyo macalmaamulka iskoolka iyo lacagti ii qarashki laha aruuri mayba lanka bedelay inti raashin lanka gada mayba kale meelaasoyti ka hadalay xasan aadan cali oo eh maamulaha iskuulka alqalam xamladii yadahayti xamlatu biri walixsaan geedka maybaanta ka qiibiyaase raashin oo aan iska jara bur iyo bariis isokor iyo dhar sidaa dartii mayba geedkan toolka siiyaan boqol qof oo ka mid ah kumaan xaqahaday amdullahi biladka niiladegan oo amdullahi xaqahadi kamada iyo warsiyaana geedka marka lillahi alxamdu sidaas anaga hoytaa marka maybu aha waxsiintii hadda bilaabati hoolina safayla ka dagaad falillahi alxamdu
maamulka gobolka banaadir iyo mayba ku hadalay dadxaku bogtaali waana hadeeri magaalada muqdisho faahfaahinta warku mayba ninhaye maxamed xasan axmed
boqolaal qoysas soomaaliyeed ayaa waxa ay ka soo hayaameen deegaano hoostaga gobolka shabeellaha hoose sida degmada namber konton ceel saniine iyo deegaanka ceelwareegow iyagoona soo gaaray degmada kaxda ee gobolka banaadir halkaasoo ay ka degeen kaam dad barakacyaal ah loogu talagalay islamarkaana ay dadkii horay u deganaayeen aanan wax gargaara ku helin sida uu sheegayo cabdinaasir xasan cali guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada kaxda ee gobolka banaadir isagoona ka deeriyey xaaladda dadkaasi ay ku sugan yihiin islamarkaana sheegay in wax gargaara uusan soo gaarin dadka soo gaaray degmada kaxda ee gobolka banaadir
meesha waa ka yimideen laba konton ilaa meesha la yidhaahdo siniini ama adeego buuro dadka shabeellaha soo badan yihiin buuro mareeraa jirto ah, dhankaas dadka yimideenaa jiro waa dad uun xooleyna ay ka baaba'een ayagana nolol la-aan darteed uga soo haday meeshaas waa dad uun xooleyna ay ka baaba'een ayagana nolol la-aan darteed uga soo haday meeshaas waa dad marka diifta ay ku taallo ay ah, diif adag tahay oo qof kastoo muwaadin soomaaliyeed a xanuunsanayo aan u damqo doono haddii uu yimaado meeshaas wax xayada oo dadkaas wax u qabtay oo ama biyo ha noqoto ama daawo ha noqoto ama cunaaq ha noqoto oon maanta sheegi karno total ma jiraan Ah, anagu waxa kaliyoon uun hadda meeshaas wixii aan awoodno waan qabayobaynaa waxaa kaloon muhiimiyadda aan saarnay ah, amniga ay ku sugnaa karaan amnigoodana boqol kiiba boqol waaye laakiin barakacyaasha ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxaa ku soo kordhaya barakacyaal kale oo aad u fara badan kuwaasoo ka soo cararaya dhibaatooyinka ka taagan gobollada dalka soomaaliya
howlgallanka magadari farmaajo iyo mayba ku dhiyay degmada bardaali iyo deegaano hooskooya oo faahfaahinta warkuna mayba nin hayte shugri ismaaciil axmed shugri bidhaan dhumisidayaal nooraadahaada dhiniga farsamada hege iyo nookanagati warkaas markale hasendiyo doona hoobilaahi ere madawiinaaga cusub ee soomaaliya geekasi rasme mayba in la wareegay xilkii villa soomaaliya madawiinaaga cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajiyo geekasi rasme in la wareegay madaxtooyada villa soomaaliya meelaso uusu ka shaqeeyi doono madaxweynigii hore ee soomaaliya xasan ow sheekh maamudyo geeka ha ka dhawaayay madaxtooyada meelaaso farmaajo si rasme usu hooliisan ka bilaawda doono xaflad lakelishal wareegaayo villa soomaaliya iyo mayba lakacazuumay warbaahinta dhiibood iyo shalgadiisa maybaana astaanta calanka meelu ku tumaayay ciidamada baanbayda soomaaliyeed xaflada rasmiga ee caleemasaarka madawiinaaga iyo muqdisho ku dhihi doonta labaatan il lamaada bilin una hataka jarna ee febraayo markaas oo la filaaw iniyo ha ku qiib gala doonaan marti sharaf ku shal dareerta goboleed dalka soomaaliya iyo caalamka mudane xasanow sheekh maamuud yowsi mayba nagada doona la unguuri qiib ku mid a magaalada muqdisho waana la noolaada doona bulshada soomaaliyeed madawiinaaga cusub ee wadanka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo mayba khadka teleefoonka kala hadalay boqorka wadanka sacuudi arabiya madawiinaaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo khadka teleefoonka kala hadalay boqorka sacuudi arabiya boqor salmaan bin cabdilcaziiz al sacuud maybaana boqorka anka hambalyaye guuli isuku deeri doorashadii dhiidii siyeedkii bilon unaka jarna ee febraayo madawiine farmaajo iyo boqorka sacuudiga salmaan iyo mayba kuwada hadaleena sidii lamaada wadan an weel dhada lahaayeen iskaaladow dhatiyo ee boqortooyada sacuudi arabiga islamarkaasna mayba ku codsaday in la xoojiyo xiriirka lamaada dowladood ee walaalnyo ee madaxweynaga iyo boqorka unku warbiyi xaaladda abaarta dalka ku jarta iyo oo boqortooyada sacuudi arabiyaniyo sheegdi iniya ku qiib gaada doonto sidii lanku gurmudi lahay dadka shacabka soomaaliyeed ee hata ka nool xaalad eedan adag waana qalabsan boqor salmaan bin cabdilcaziiz yaha dhawaaye codsiga madaxweynaga maybaana usu sheegay in xukuumaddiisa ku qiib gaada doonto howlgalka lanka gurmudow dadki iyo weliba xoolaa baaba-aw ee abaarta haysata ee ku jarta guud ahaan wadanka soomaaliya dowladda dalkii ingiriiska iyo mayba qorsheeyo haytay inuu qobata kulunlun ku hadla abaaro wadanka soomaaliya shablon ku hadla doona arrimo ammaanka dalka soomaaliya abaaro ku jara iyo bilo maarsa mayba ku furmo doona gudo magaalada london ee dalka ingiriiska siiyo markaas sheegeen mas-uuliyiin ku tirsan dowladda u k nicolas kay danjiraaga dowladda britain anfidhiyo qaramada midoobiya sheegay in shirkun si gaare xooga lanka saaro doono walku qabashada abaaro baahsan ee ku teegan dhiibo gadiisan oo dalka soomaaliya eh sidoo kale mayba tilmaamay abaarta soomaaliya iniye ete ti eedan baahsan waana lan baahanyiin ini walaku qabad siya markaas ininka fidna deegaano iyo degmooyin cusub taasna iyo dadaal dheeraad eh kabiyi doonaan dowladda ingiriiska kay ya sheegay in dad badan aan dhamadaan baaha iyo oon hanoo kale niyo hata dhirkidan saaran yihiin iniyo amuudaan usoo sidoo kale ka baaqi ini wal qobo degdeg ah lansuubi si lan badbaadi malaayiin qof oo abaarta saamaytay kadamboyntiin danjiraaga dowladda britain fadhiya qaramada midoobe nicolas kay ya sheegay shirkun ini laha ka hadal qaado doona ammaanka soomaaliya iyo howlgalka amisom iyo sidii walunku qobod lahaayay weerarada marmarkoo ku kooyow dhiniga xarakada al-shabaab dhumisidyaal meelihiisin warkaas kula dareysaan walib waa idaacadda warsan siyad siyad dhigiisin lama meel harti soomaaliya baydhabo madaxweyne trump oo maraykanka ay hadhowaay madaxweyne ra-iisul wasaaraha wadanka ingiriis ra-iisul wasaaraha wadanka israel ra-iisul wasaareha israel benjamin netanyahu ya booqasho ka saadi magaalada washington d c waana kala kulmi donald trump ka tilmaamay too eed lanfilaay islamarkaasna eed isu handhawaay netanyahu iyo trump ya hordhaangmay badhabtiyo eed unku jaray qalalaasa indheheeya xukuumaddii hore ee barack obama oo marar badan cambaarayti qorsho xukuumadda israel iyo dhulboobka iyo kuwadda deegaanada falastiin meelaas ooyo fadaayin inay mustaqbalka kusuubiyaan meel iyo degaan dadka reer israel iyo u koogaan dadka ingiriiska ee donald trump iyo khudbad usu jeedii waqtigii usu qaabilaayay netanyahu ya sheegay iniye eto israel dowlad jarta isla mar ahaantaasna lafadaw in la garab surumo taasoo usu ka sheegay khudbadiis baybaana xadgudub ku ataa arrimo dhimiga bini aadamnimada maybah gabagabowey baaritaankii likuwadii miidkii kim jong nam ooyo walaalahayeen hogaamiyaagii kuuriyada waqooyi ee kim jong un kim ya dhimidi isniinkii iso oo long maleeyaw ini la sumeeyey iso oo fadaayi ini iso diyaarad quraha magaalada kualampur ee dalka maleeshiya bilaamay ya la filaayi iniya khamiistii xukuumaadda maxkamadda bilaamay taasoo oo yeena la sheegay in laahiri siiya markaas booliska u weydiiyaan su-aalo dheeraad ee oo ku saabsan sababta lankaasan dhimadi mayba eedlan hadal haye mala awaal eh ini kuuriyada waaqow iyo ku damboytay dilkaas ilow ilaa iyo hata may xaqiijina maleeshiyada maleeshiya yayaana welis rasmee aan xaqiijina ini lankun usu dhimadi sunglisi ilowse mayba sheegeena ini dhibaatooyin eedan badan la hawari doono warwalaagii dalki iyo gudaaji iyo binaaji hano deeri fidnimaada unta ninka dhow inta warkun waryahi reedanka kulma doogna may basiibku tabaani assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu